wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle ayaa magaalada jowhar waxa ay ku qabatay shir looga hadlayo isbedelka cimilada kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada amiin mukhtaar agaasimaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa sharaxaad ka bixiyey saameynta baaxadda leh ee ay isbedelka cimilada ku yeelatay waxbarashada taaw ay ugu badan tahay fatahaadaha webiga shabeelle oo burburiyey goobihii ardada soomaaliyeed si gaar ah kuwa deegaanada hirshabeelle ay wax ku baran lahaayeen isbedelka cimilada saameynta uu ku leeyahay waxaad ka warqabtaan webiga shabeelle inuu aada u fatahay saameeyey deegaano badan ay ka qaxeen guryahoodii caruurtii waxbaranaysana lala qaxay sidaa daraaddeed inqidaa diraasi uu ku imaaday sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay xalad aba laga soo wacaayay beledweyne iskuulle badanaa waxaa galay biyaa galay biyihii markay galaanna waxay saameynayaan agabkii waxbarashada hadday ahaan laheeday dhismihii haddii ahaan laheeday kuraastii wax lagu baranaayay haddii aan laheeday buugaagtii manhajkeeda wax lagu baranaayay waxaa kaloo ka dhasho markay yimaadaan daadadkaasi runtii cudurro faafaa ka imaadaan oo biyaha ka dhasho oo iyagu naftooda u baahan in yani laga hortago sidoo kale wuxuu geystaa saameyn dhaqaale ee aada u fara badan sababtoo waxaa burburaya dhismayaal fara badan waxaa baaba-ayo dalagyo badan oo halkaas ku yiilay waxaa baaba-ayo dhul badan oo u diyaarsanaayo in laga faa'iidaysto waxaa adkaanayo isu socodkii hadda sida ka muuqato markaad fiirisaan jawaab markaad joogto xamar markaad aadayso waxawaaye waxaa la raacaa doona la raacaa way ka badan tahay transportationka intii lagu tegi jira way ka badan tahay waddada nafteeda waa go-eysaa dhankan kale markaa aada sidoo kale waxa keenayana waxay tahay isbedelka cimilada keenaya sababtoo ah ayadoon roobkii la gaarina waxaa imaada daadad imaadaan roobkia ku imaado biyihii halkaas iska sii yaalaan sidoo kale waxaa keeno inta badan dhirta la jaraayo jawaar waxaan ka warqabnaa inay ahaaday meesha ugu cagaaran ugu quruxda badan leh ugu dooga badan leh dadku inta badan waxay jecel yihiin meelaha cagaarka ee dooga ah lama jeclo meel labadegaan ah saxaro ah lama jeclo waxa keenana waxay yihiin dhirta la muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradaha dowladaha maamul goboleedyada dalka ayaa qabanayay shirar looga hadlayo sidii loo samatabixin lahaa goobaha waxbarashada kuwaasi oo saameyn xoog leh kala kulmay isbedelka cimilada